halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee kob iyo soddon iyo sagaal iyo tobanka mitriban efemyada geeska africa qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan ramadaan kariim waa khamiis labaatanka bisha juun sanadka labada kun toddobayo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
markay garatay inaanay jirin siyaasad cad oo ka turjumaysa baahida dhallinyarada ayna garwaaqsatay inay muhiim tahay in la sameeyo siyaasadan siyaasad lagu hago adeegyada dhallinyaradu u baahan yihiin
taasi waxay ahayd khadiija maxamed diiriye wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya oo ka hadlaysa kulan lagaga hadlayay horumarinta dhallinyarada oo ka dhacay magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaad kalood maqli doontaan qorshaha xasilinta magaalada muqdisho iyo sida dadka magaaladu ay u arkaan ciiddii fidriga oo dirbaba looga diyaargaroobayo magaalada minneaboles ee gobolka minnesota qodobo kale oo ay ciyaarihii ku jiraan ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
saraakiisha maraykanka ayaa arbacadii shalay u sheegay xildhibaanada koongareeska inaanay su'aali ka taagnayn in dalka ruushku uu sameeyey faragelin weyn oo ku aadan doorashadii madaxtinimo ee sannadkii hore maraykan ka dhacday faragelintaas oo ujeedadeedu ay ahayd in lagu caawiyo ganacsada donald trump inuu xilka madaxtinimo ee dalka ugu guulaysto saraakiishan ayaase sheegay in aanay jirin wax caddayna oo muujinaysa in moscow ay ku guulaysatay in natiijada ay wax ka beddesho madaxii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha je johnson ayaa guddiga sirdoonka ee aqalka hoose u sheegay in heerka jabsho ee ruushku ku sameeyey kombiyuutarada xisbiga dimuqraadiga iyo dadaaladii uu ku doonayey inuu ku dhex galo diiwaanada gobollada ee dhinaca doorashadu ay aada uga weynaayeen marka loo eego ta doorashada guud
ciidamada militariga ciraaq ayaa qarka u saaran inay qabsadaan masaajidka qadiimiga ah ee al nuuri ee magaalada mosul kaasoo ay gubeen maleeshiyaadka daacish ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi ayaa sheegay in gubitaanka masjidka al nuuri iyo minaaraddiisa caanka ah ee al hatba ay daliil u tahay guuldarrada kooxda daacish masaajidka al nuuri ayaa ah masjid dhisan siddeed boqol oo sano waana halkii uu hogaamiyaha daacish abubakar al baqdaadi uu kaga dhawaaqay inuu yahay khaliif sanadka labada kun afar iyo tobankii saraakiisha militariga ciraaq ayaa xalay sheegay inay konton tallaabo ay u jiraan masaajidka oo ay burburiyeen kooxda daacish balse daacish ayaa ku eedeysay gubitaanka masjidka inay ka dambeyso dowladda maraykanka
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington maxkamadda sare ee dastuurka ee dalka masar ayaa joojisay laba xukun oo iska soo horjeeday oo horey looga soo saaray heshiiska xadaynta badda ee dowladaha sacuudiga iyo masar ilaa laga hubinayo sida ay heshiisyadaasi u waafaqsan yihiin dastuurka dalka masar tafaasiisha amaba faahfaahinta warkaasi waxaa qaahire nooga soo diray waryaheena xuseen cusmaan saxnuuni garyaqaan cabdiwahaab cabdirasaaq madax maxkamadda sare ee dastuurka ee dalkani ayaa soo saaray amar kumeel gaar ah oo uu ku joojinayo fulinta xukunka maxkamadda maamulka ay ku burisay heshiiska ku aadan jasiiradaha oo ay horey u gaareen xukuumadaha kaahira iyo riyaada sidoo kale garyaqaan cabdiwahaab ayaa sheegay in maxkamadda dastuurka ay joojisay xukun kale oo ay horey u soo saartay maxkamadda arrimaha degdega ee qiraya sax ahaanshaha heshiiska xuduudda dhinaca badda ee dowladaha masar iyo sacuudi arabiya xukunka maxkamadda dastuurka ayaa soo baxay kadib markii golaha maxkamadda uu soo saaray warbixin caddaynaysa in dacwado laga keenay heshiiska labada jasiiradood iyo weliba xukunada ka soo baxay labada maxkamadooda sidoo kale waa arrin ay u taalo maxkamadda sare ee dastuurka si ay u qiimayso tallaabooyinka loo maray heshiiskaasi iyo siduu u waafaqsan yahay dastuurka dalka ayaa lagu yiri war ka soo baxay maxkamadda sare ee dastuurka ee waddankani gabagabadii bayaanka ka soo baxay maxkamadda sare ee dastuurka ee dalka masar ayaa lagu yidhi xukunada iska hor imaanaya ee ka soo baxay labada maxkamadood waa kuwa dhinac marsan howlaha loo igmaday waana arrin dastuurka waddankani uu mamnuucayo maalmo ka hor ayay ahayd markii hay-ado ka baxsan maxkamadaha dalkani ay ka codsadeen maxkamadda sare ee dastuurka inay kala saarto xukunada isburinaya ee laga soo saaray heshiiska dhinaca badda oo ay kala saxiixdeen xukuumadaha qaahira iyo riyaada qaraarka maxkamadda ayaa imaanaya toddobaad kadib markii baarlamaanka masar uu ansixiyey heshiiskaasi inkastoo fulintiisa ay ku xidhan tahay sida uu ansixiyo madaxweynaha waddankani cabdulfataax assiisi axsaab dhowr ah iyo ururo siyaasadeed oo waddankani ka jira ayaa ku baaqay dibadbaxyo ka dhan ah heshiiska dhigaya in jasiiradaha tiraan iyo sanaafiir lagu wareejiyo dowladda sacuudi arabiya toddobaadkan bilowgiisa ayay ahayd markii qaybo ka mid ah magaaladan qaahira iyo magaalada eleskandariya ay ka dhaceen dibadbaxyo lagu diidan yahay ansixinta baarlamaanka masar ee ku aadan heshiiska jasiiradaha tiraan iyo sanaafiir sannaddii labada kun iyo lix iyo tobankii ayay ahayd markii dowladaha sacuudi arabiya iyo masar ay kala saxiixdeen heshiis qeexaya in jasiiradaha tiraan iyo sanaafiir lagu wareejiyo boqortooyada sacuudi arabiya taasoo ay ka soo horjeeseen qaar ka mid ah shacabka masaarida xuseen saxnuuni v o a kahira
subax wanaagsan dhegaystayaal waxaad weli nagala socotaan v o a washington markaana muqdisho dowladda soomaaliya ayaa weli sii wada qorshihii xasilinta magaalada muqdisho hase yeeshee weli si buuxda ugama suuragelin inay xakamayso qaraxyada magaalada ka dhaca ee uu geysanayo ururka al-shabaab iyadoo arrintaasina ay dhibaato kasoo gaarto dadka shacabka ah haddaba waryaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ku eegaya sida dadka magaaladu ay u arkaan qorshaha xasilinta muqdisho xilligan waxaa ka socda howlgallo lagu xaqiijinaya amniga dowladda soomaaliya waxay howlgelisay ciidamo gaar ah oo ka kooban booliis milatari iyo nabad sugid kuwaasi oo lagu magacaabo ciidamada xasilinta muqdisho ugaas axmed xaaji xasan liibaan wuxuu ka mid yahay dadka degan muqdisho waxa uu sheegay v o a inuu jiro isbeddel la taaban karo marka loo eego ciidamadii hubaysnaa iyo gaadiidka dagaal ee waddooyinka dadka risaasta ku furi jiray taaniyow aad iyo aad baa looga nastay annaga waxaan u badannaha sideennaba meeshaan la yidhaahdo ee trebian baabuur ciidan militariya saaran ayaa jidka inta soo maro haddii gaari wax yar hortiisa istaago ayaa waxay ku furayaan xabad ummadda meesha fadhidaahe way ka nixi jireen marka tii waa laga reestay ma arkaysid baabuur cabdibiloo maraaya jidka haddaa aragto gaari saaran nin mas-uula afar qoryo ah ka saaran oo aan xabadna tuurayn si nidaamna waddada uu ku marayo waxaa kaloo jira baabuurta la dhigi jiray jidka qarkiisa oo wadnaha farta lagu heestay oo la dhihi jiray baabuurtan dhib amay gaadhsiiyaan shacabka baabuurta waddada waa loo diiday marka wax lagu naalloon karo laga sheekayn karo lagu faani karo ayaa ka jira magaalada muqdisho baryahan nuur axmed xasan wuxuu ka faalloodaa siyaasadda soomaaliya wuxuu qabaa in hannaanka xukuumadda ay ku wajahayso hubka dhigista muqdisho ay tahay mid aan lahayn qorshe qaran iyo raarraac dambe
hadda kolley ma maqal aniga istaraatiijiyad ama siyaasad qaran oo guud oo dowladdu ay arrintaas ka leedahay laakiin waxaad moodaa in arrinta dhibaatada amni darree jirta darteed in wixii aad moodo inay maaragtay ay wixii oo dhan maaragtay hoosta iska soo galeen matalan hubka dhigis markii la yidhaha waxaa loo baahan yahay hubka yaa laga dhigayaa dad badani securitigooda ayay maaragtay dowladdu maadaama ayna meel walba gaari karin ay ku ilaashadaan waxaa weeye dadkaasi dowladdaa u sharciyaysay oo oo yacni maaragtay wasaaradda amniga oo kale ay ruqsad ka haystaan waxaa jira dad kaleeto oo hubka iyagu lacag lacagtooda kala baxay ma jirto hadda qorshe la leeyahay waxbaa loo celinayaa dadkaas waxaa jira dad kaleeto oo oo iyaguna mataqaanaa sidaas oo kaleeto amni darro iyo qas ku wada marka wixii oo dhan waa isdhex yaacsan yihiin waxay u baahan yihiin marka siyaasad qeexaysa oo kala saaraysa oo oo kategori leh oo mataqaanaa aad aad u bayaansan ayay u baahantay axmed diini wuxuu ka mid yahay ururada bulshada rayidka ka jira soomaaliya waxa uu sheegay v o a inuu jiro isbeddel la taaban karo balse loo baahan yahay in hanaanka xasilinta hoos loo daadajiyo oo dadkao dhan ay ka qayb galaan
anuu ma dhahayo hubka dhigis laakiin waxaan lehnay xasilinta magaalada waa arrin loo baahan yahay laakiin waxay ubaahan geeda inay hoos u dardegto oo ayn ahayn guddi sare iyo maxaa ayn ahayn geeda hoos u degto ilaa degmo ilaa meel hoos u degta meesha ayaa loo baahanya oo waxaa loo baahaya xarumihii stationow inay shaqeeyaan oo ay hoos yimaadaan nimanka amniga ay hoos yimaadaan oo ma maxaa helaan laakiin hadda waxaa weeye ciidanka ku hawlan xasilinta magaalada haddii bilo aadan qalad baa ka dhacaya haddii ay qalad qalad geystaan halkee loo halkee la tegaya laakiin haddayna laakiin hadday ahaan lahayd wada shaqayn niman hoos yimaada degmada ama deegaanka hoos yimaada waxayna stationka la tegi lahaa hadday dad wax ka dareemaan qalad wax dhacaan waa in station la geeyo dowladda soomaaliya ayaa horraantii bisha barakaysan ee ramadaan ka bilowda muqdisho barnaamijka xasilinta taasoo lagu baarayo laguna adkaynayo amniga magaalada ciidamada ammaanka ayaa taagan waddooyinka muqdisho waxayna hubinayaan gaadiidka qaybihiisa kala duwan cabdulqaadir okey v o a muqdisho
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington ramadaan wanaagsan mar kale magaalada minneabolis ee dalka maraykanka waxaa durbaba ka bilowday u diyaargarowga ciidda fidriga waryaheena gobolkaasi maxamuud mascade ayaa tegey suuqa soomaalida ee karmeel warbixintan ayuuna nooga soo diray
waxaan dhex joogaa suuqa kaarmeel oo soomaali fara badan ay munaasabaddii ciidda ugu diyaargaroobayso dadku halkan qaar cilaan ayay marsanayaan qaar timaha ayay jaranayaan qaar dharkii ciidda labiskooda ayay gadanayaan dadka aan haddaba goobtan kula kulmay waxaa ka mida mid ka mida xildhibaanada soomaaliyeed ee gobolka minnesota haatan joogo la yidhaahdo maxamuud cabdiraxmaan sheekh faarax beenabeene asaga ayaan jecla bal munaasabaddii ciidda iyo dabaaldegeeda lafteeda inaan wax ka weydiiyo xildhibaan marka hore ciid wanaagsan ciid wanaagsan maxamuud mascad waa mahadsantahay adiga iyo bahda v o a waa ii jeedaa maanta anigu dadkaan tirada badnay halkan ku ciidayaan ka mid ahay waxaan halkaan u imaaday inaan timaha jartoon isqurxiyoon maalinta ciidda munaasabadeeda quruxda badna aan isu diyaariy insha allah maadaama aad tahay shaksi mas-uula oo ka tirsan dowladda soomaaliya islamarkaasina bulshada hadda aad ka mid tahayoo bulshadu aanay ku garanaynin qofka atoy dhinacooda aad dhinac maraysaan dareen noocee bay ku gelinaysaa aad iyo aadaan ugu faraxsanahay mascadow soomaaliyan ka nimid xildhibaanada xaaladda ay ku sugan yihiin ma sahlana inay shoobgareeyaan ay timaha jirtaan marka magaaladaas ay joogaan oo ciriiri iyo security ama amni darra badanaa iska jirto inta halkan inta aan joogana dee waa un fursad kaleento oo aan keligay ku socon karo oo aan ku danaysan karo ku alaabgadan karo ku timi jaran karo waa fursad dee aan aad ula jeclahay inaan waddankeeda markaan joognan insha allah ka suuro gelina maadaama dowladda aan ka mid ahay arrinta aan rabno inaan gaarsiinno oo nabaddaas inay dadka dhan wada gaartaan rabnaa annagana aynu ka mid noqon insha allah
waa tahay halkanna waxaan joogaa timajaraha habi khaliif laabane baabashaab rugta la yidhaahdo oo dhallinyarada iyo carruurta iyo dhammaan dadkuba halkan ay munaasabadda ciidda ugu diyaargaroobayaan oo ay timaha ku jaranayaan walal magacaa waxaa la yidhahdaa abdicasiis xarsi cabdicasiis bal iiga warran maanta adiga iyo carruurtaaduba dabcan munaasabadda ciidda u diyaargaroobaysaan haa walaalo waa munaasabadda ciidda soo dhow alxamdulilahi rabbilcaalamiin meeshaanaan joognaa habi khaliif iyo laabane baabashaabkooda aad bay arrinta u wanaagsan tahay dad safka waa dheryaha maanta alxamdulillah hadda aniga waa ii dhammaatay laakiin dad badanaa sugaaya meeqa saacadood aad sugaysa about an hour waa tahay aad baad u mahadsan tahay maxaad rajaynaysaa munaasabadda ciidda wallahi waxaan rajaynaynaa khayr iyo baraare iyo wanaag badan dadka muslimiinta halka jooga iyo kuwa adduunka daafiisa jira waddankeenna waxaan rajaynaa insha allah nabad inay noqoto dilara waa tahay sidoo kale dadka dadka halkan ku qurxinaya ee timaha jaraya waxaa ka mid a wiilkan oo aan jeclaha magaciisana weydi magacaa cabdilaahi yare cabdullaahi yare bal ka warran maanta iyo sida ay dadku mashquulka u yihiin halkan shaqaduma kugu badan tahay diyaargarowga ciidda sidaad u arkayso wallahi run ahaantii haddii wa ciid la gaaro waxaa muddaa suuqa soomaalida inay aad u diyaargaroobayaan shanta maalin ugu dambayso waa iska bisidhey alxamdulilah suuqa waa artaa soomaliya siday isku dhex yaacayso meel walbay joogaan maasha allah mascadde waxaa waaye waa bashbash waa xaalkeenna aye ciid wanaagsan haddana waxaan la joogaa qoys soomaaliyeed oo iyagu munaasabadda ciidda halkan ka adeeganaya ee walal magaca marka hore hibo bashiir hibo waad faraxsantihiin adigai carruurtaada halkan munaasabaddii ciid aad u dabaaldegaysaan bal iiga warran adeega iyo sida aad ugu diyaargaroobaysaan aad iyo aad waa isku diyaarinao mahadsan tahay horta horeeto ciyaalka u imaan inaan cabaayado u gadno cilaan saarno dabaaldadkii aragno dadaad arkin waqti horeeta arkaysaa aada u faraxsannaha marka aad baa ugu faraxsantihiin haye adeer ciid wanaagsan aye cilaan maa soo marsatee haa ma ku faraxsan tahay cilaankaaga cilaan qurxon maa lagu soo saaree haa haye maxaa rabtaa ciidda inaad samayso aad aado mad America.
mall of america aadaysaa Ha.
meesha ilmaha lagu ciyaarsiiyo Ha.
waad soo ciyaaraysaa marka Ha.
haye ciid wanaagsan The Jackson.
Ee, halkanna waxaan la joogaa ee, gabdho kale oo soomaaliyeed oo leh dukaan la yidhaahdo sisi botik oo lagu gado dharka hablaha ay- iyo weliba waxyaabaha ay dumarku si qurxiyaan oo iyagana gabdho aad u fara badan ay joogaan oo munaasabaddii ciidda u diyaargaroobaya ee, gabadha mukaan ku hormaya walaal magaca marka hore balqiis cabdirasaaq xirsi Ee, balqiis ee, maanta dad fara badan baa dukaankiina joogo aad baa loo soo buuxinayaa bal iga hore munaasabadda ciidda sidaad ugu dara- diyaargaroobaysaan aad iyo aad baan u diyaargarownay because waxaan soo launch garaynay waxaan soo bannaan bixinay collection cusub oo loogu talagalay iidda keliya oo dumar kastaba kalaro waa kalaro ka duwan oo samarkii ah oo iiddii ah een, qaarkood ay ka heli karin maga- een, moolalka maraykanka ayaan u- u samaynay collectionkan ah, qaas ahaan dumarkeenna soomaaliyeed i- ay say u xirtaan dharka iidda haye ciid wanaagsan u diyaargarowga bulshada soomaaliyeed ee gobolka minnesota ay u diyaargaroobayaan munaasabadda ciidda ma ahan oo keliya carruurta iyo dumarka laakiin qaybaha kala duwan ee bulshada oo dhan ayaa munaasabadda ciidda u dabaaldegaya oo dhar nuucyo kala duwan iibsanaya iyagoo qaarkoodna sidaas si lamid ah ay waxyaabo kale munaasabadda ciidda damaashaadkeeda ay jecel yihiin in ay u gataan una iibsadaan maxamuud mascade v o a minnesota
waa hagaag markaana baydhabo kulan xoog lagu saaray horumarinta iyo siyaasadda dhallinyarada soomaaliya ayaa shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay warbixintan waxaa baydhabo ka soo diray wariyaheena mukhtaar maxamed dactoosh wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga ayaa soo qaban qaabisay kulanka dhallinyarada oo looga hadlay geedi socodka siyaasadda dhallinyarada iyo horumarinta dhallinyarada soomaaliyeed waxaana ka qaybgelay mas-uuliyiin ka kala socday wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga dowladda federaalka iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday qaar ka mid ah wasaaradaha dhallinyarada iyo isboortiga maamul goboleedyada dalka wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga maamulka koonfur galbeed cabdulaahi cabdi cumar fanax ayaa ugu horreyntii ka hadlay muhiimadda kulanka baydhabo ka dhacay Ee, shirkeena maanta oo oo aan ku yeelanay baydhabo ee, ah, wasaaradaha dowlad goboleedyada iyo wasaaradda federaalka ee, waxaa ugu muhiimsanaa siyaasadan ee, dhallinyarada qaranka gunaanadkeeda waxaan kaloo ka hadalnay ee, qodobo kale oo dhowr ah oo- oo oo- oo runtii muhiim u ah ee, dhallinyarada iyo ciyaaraha dhammaan soomaaliya wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga dowladda federaalk khadiijo maxamed diiriye ayaa sheegtay wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga inay wado si wada jir inay uga qayb qaadato horumarinta dhallinyarada soomaaliyeed wasaaradda dhallinyarada isboortiga xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliya markay u kuur gashay dhibaatooyinka baahsan ee dhallinyarada haysta sida shaqo la'aanta amni darrada marin habaabinta xagjirnimada cadaalad darrida ay dhallinyaradu ka cabanayaan waxbarasho la'aan waxbarasho xumi gargaar la'aan dhinaca caafimaadka tahriib tababar la'aan xirfadeed markay garwaaqsatay inay dhallinyaradu helin adeegyadii aasaasiga ahaa ee ay u baahnaayeen wasaaradda dhallinyarada isboortiga soomaaliya markay aragtay in ay lagama maarmaan tahay in xaaladda cakiran ee dhallinyarada haysta sidii wax looga qaban lahaa markay garatay inaanay jirin siyaasad cad oo ka turjumaysa baahida dhallinyarada ayna garwaaqsatay inay muhiim tahay in la sameeyo siyaasadan lagu- siyaasad lagu hago adeegyada dhallinyaradu u baahan yihiin wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga dowladda federaalk khadiijo maxamed diiriye waxay kaloo xustay dhallinyarada soomaaliyeed inay yihiin kuwa lafdhabar u ah dowladnimada soomaaliya sidaasi darteed dhallinyarada ay muhiim tahay inay la shaqeeyaan dowladda waayo baahida dhabta ah idinkaa u baahan dowladda aad uga baahan tihiin hadday tahay dowlad goboleed iyo haddii ay tahay dowlad dee dhexe ee federaalka idinkana waxaad tihiin hantidii ummadda mustaqbalkii ummadda iyo aayihii ummadda marka naftiinna iyo nafta dalka iyo dadkiinna taasaan lagu wada badbaadi karaa laguna waxa lagu raadinayana lagu heli karaa haddii allaha awoodda la ogolaado iskana qabanno xagjirka arxanlaawayaasha diidan intaas oo howl ah iyo intaas oo horumar ah iyo hir- intaas oo mustaqbal ah dhallinyarada soomaaliyeed ayaa xilligan waxay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin shaqo la-aan waxbarasho la-aan tahriib iyo ku biirista dhinacyada dagaalamaya mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
waayay weli waxaad la socotaan idaacadda v o idinkaga manaysa magaalada washington ramadaan wanaagsan mar kale haatanna dhinacii ciyaaraynu jillacaynaa nuur xasan nuur nuur bukhaari ayaa inoo haya mahadsanidsan dheere kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa xalay dhacay kulamo ka tirsan koobka qaaradaha kooxda qaranka burtuqiiska ayaa soo xaraysatay guusheedii ugu horreysay oo ay abid ka gaarto tartankan kadib markii ay hal gool iyo eber ugu awood sheegatay martigeliyayaasha tartanka sanadkan ee ruushka goolka ay ku badiyeen burtuqiiska waxaa daqiiqadii siddeedaad ee qaybtii hore madaxa ugu dheliyey xidigooda cristiano ronaldo ronaldo oo dhowaan sheegay inuu ka tegi doono kooxda real madrid kadib markii ay dacwado ogayaasha spain ay ku eedeeyeen inuu isdaba mariyey lacago canshuuro ah ayaa sidoo kale safnaa kulankii ay axaddii la dheeleen xulka mexico kaasoo kusoo dhammaaday barbardhac laba gool iyo laba gool ah dhanka kalena xulka qaranka mexico ayaa hoggaanka u qabtay gruubka a kadib markii ay laba gool iyo gool ku garaaceen xalay kooxda qaranka ee new zealand new zealand iyada ayaa la hormartay goolka waxaana u saxiixay ciyaaryahan chris wood balse laba gool oo ay qaybtii labaad ee ciyaarta ay kala dhaliyeen raul jimenez iyo oribe beralta ayay mexico ku badisay ciyaartaasi waxaa hareeyey buuq kadib markii ay isku isqabqabsadeen inta badan ciyaartooyda labada kooxood caawana kulamo kale oo ka tirsan tartankan ayaa dhici doona cameruun waxay la ciyaari doontaa australia chilina waxay la dheeli doontaa jarmalka dhinaca kalena xulka qaranka ee talyaaniga ee ciyaartooyda ay da-dooda ka hooseyso kow iyo labaatan jirada ayaa guuldarro kala kulmay ciyaar ay xalay la dheeshay kooxda qaranka ee jack republic taasoo ka tirsanayd koobka qaramada yurub ee ciyaartooyda da-dooda ay ka hooseyso kow iyo labaatan jirada kulankaas ayaa waxa uu kusoo dhammaaday saddex gool iyo gool oo ay guushu ku raacday kooxda qaranka ee jamhuuriyadda jega jarmalkana waxay saddex gool iyo eber ku dardareen denmark dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aan eegno laacibka xulka qaranka masar iyo kooxda roma maxamed saalax ayaa lagu wadaa inuu maanta si rasmi ah ugu biiro kooxda liverpool ee dalka ingiriiska liverpool ayaa ku iibsan doonto saalax ciyaaryahankan weerarka ka ciyaara lacag dhan soddon iyo sagaal milyan oo yuuro maxamed saalax oo ah labaatan iyo shan jir ayaa noqon doona laacibkii ugu qaalisanaa ee ka soo baxa afrika iyo bariga dhexe waxaa kale uu noqon doonaa ciyaaryahankii ugu qaalisanaa abid ay la soo wareegto liverpool wararka kale ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda waxaa ka mid ah weeraryahanka kooxda a c milan carlos baka ayaa u dhow inuu ku biiro kooxda maksey ee dalka france xidigan heerka caalami ee dalka colombiya ayaanan qayb ka ahayn qorshaha tababaraha milan vincenzo montella wuxuuna dhowaan diiday dalabyo uga yimid kooxaha westham valencia iyo beshiktash dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa sandheere aad baad mahadsantahay nuur haatanna aynu jalleecno dhinacyadii inoo xigay dhinaca wararka caalamka haddaan mid iyo labo idinka taabto saraakiisha maraykanka ayaa arbacadii shalay u sheegay xildhibaanada koongareeska inay su-aali ayna ka taagnayn in dalka ruushku uu saameeyey faragelin weyn oo ku aadan doorashadii madaxtinimo ee sanadkii hore faragelintaas oo ujeedadeedu ahayd in lagu caawiyo ganacsada donald trump inuu xilka madaxtinimo ku guulaysto saraakiishan ayaase sheegay inaanay jirin wax caddayna oo muujinaysa in moscow ay ku guulaysatay inay natiijada wax ka beddesho dhinacayo bariga dhexena ciidamada militariga ciraaq ayaa qarka u saaran inay qabsadaan masaajidka qadiimiga ee al nuuri ee magaalada mosul kaasoo ay gubeen maleeshiyada daacish ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi ayaa sheegay in gubitaanka masjidka al nuuri iyo minaaradiisa caanka ah ee al hadba ay daliil u yihiin guuldarada kooxda daacish masjidka al nuuri oo ah masjid dhisan siddeed boqol oo sano waana halkii hogaamiyaha daacish abubakr al bakhdadi uu kaga dhawaaqay inuu yahay khaliifada islaamka sanadkii
mahasani sandheere oo inoo dul mareeyay qodobadii wararka caalamka saakay idin haysay v o e da markaana aan ku nasanno kaalimihii qhasiidooyinka ramadaanka
waxaan rabbigaaga bari sajuudiyo salaada badi sonkiyo sakadaada dhoo adduunyada samaaha badi samaaha badi su-aasha khayaama iyo siraadeer baa la sugay subanu nabiga ku sali adduunyada samaaha badi samaaha badi su-aasha khayaama iyo siraadeer baa la sugay subanu nabiga ku sali Sayyidi, ya Rasuulallah, Sayyidi. سيدك أنبياء شو ألفا فسلام الله عليك سيدي يا رسول الله سيدي سيدك أنبياء شو ألفا فسلام الله عليك سفر باحمهاي ستيرو كسرية إيو صبولك حسابيو dunida safar baan ku nahay satirow ka sareeya iyo sabuulka xisaabiyo sakay janna nooga yeel janna nooga yeel safkii aad xaraysay iyo asxaabadii suu banayd alloo suta nooga yeel sakay janna nooga yeel janna nooga yeel safkii aad xaraysay iyo asxaabadii suu banayd allow safta nooga yeel saydi yaa rasuulallah saydi saydikii ambiyaashow alfa salaamulah calayk saydi yaa rasuulallah saydi saydikii ambiyaashow alfa salaamulah calayk sunnada nabiga garaa sugo iimaanka sugo si nabadiintaada dhoor sunnada nabiga garaa sugo iimaanka sugo si nabadiintaada dhoor samadu way furan tahay furan tahay sacabka rabbiga ku bari sareeda adkaartide subanu nabiga ku sali samadu way furan tahay furan tahay sacabka rabbiga ku bari sareeda adkaartide subanu nabiga ku sali saydi ya rasuulallah saydi سيدكي أنبياء شو ألفا سلام الله عليك سيدي qasiidadaasi bisha ramadaan waxay u dambeysay barnaamijkayga subaxnimo inta haddii laadhada maanta aynu mar kale kulmi doono waa anigo maxamed cabdi nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo bashiir abikar oo dhammaantaydinle sidaas iyo subax wanaagsan rabadaan wanaagsan
سبحان ربك كبري سجودي صلاة بدي سنكيو سكذا دو سبحان ربك كبري سجودي صلاة بدي سنكيو سكذا دو الدنيا دا سماها بدي سماها بدي su-aasha khayaama iyo siraadeer baa la sugay subanu nabiga ku sali adduunyada samaaha badi samaaha badi su-aasha khayaama iyo siraadeer baa la sugay subanu nabiga ku sali saydi ya rasuulallah saydi